xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo halkani waa reediyo cadaade waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanayo maanta qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qarax saake ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose qofkii ugu horeeyey ee deegaanada maamulka puntland ugu dhinto koronafirus cabsi laga muujiyey in cudurka koronafirus uu ku faafo gudaha dalka soomaaliya iyo koronafirus oo gudaha u galay saldhigga ugu weyn militariga maraykanka ee qaaradda afrika qodobadaas wixiinugu soo korra intaan war ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibadana dhagaysanayow ee garow diyaargarooba qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan jimco wanaagsan ayaana habad idiinka leenahay ramadaanulkariim meel walba aad joogtaan in si kastoona maqlaysaan waa maalnimo jimcaha taariikhdan ku beegan tahay kowda bisha shanaad labada kun iyo labaatanka intaasi aad maqasheen waxa ayan qodobada ugu door koronaa warka subaxnimo saakan waxaa idiin warami doona anigoo ah miya sharaaf karaama iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oofisan faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax saakay ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxaana qaraxaasi lagu soo waramayaa in lagu soo qabtay dad looga sheekeeyey inay ka dambeeyeen qaraxaasi wararka laga helayo magaalada markaa xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax geystay khasaaro kaasi oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi qaraxaani oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxay goobjoogayaal u sheegeen warbaahinta in la geliyey af-afka hore ee maxkamadii hore ee magaalada marka islamarkaana uu ku dhaawacmay hal ruux oo shacaba kaasi oo goobta marayay xilliga uu qaraxa dhacayay wararka ayaa waxay intaasi ku darayeen in goobta qaraxa uu ka dhacay ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo la sheegay inay howlgal ka sameeyeen halka uu qaraxa ka dhacay ayna ku soo qaqabteen dad looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen qaraxaasi maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya weli wax faahfaahinaan kama bixinin qaraxa ka dhacay magaaladaasi waxaana lagu soo waramaya in saakay xaaladda magaalada marka ay tahay mid degan
qofkii ugu horeeyey oo ku nool deegaanada maamulka puntland ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu u geeriyooday cudurka halista ah ee coronavirus
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa faahfaahin ka bixisay qofkii ugu horeeyey oo la sheegay in deegaanada maamulkaasi ugu dhinto cudurka safmareenka ah ee coronavirus wasiirka wasaaradda maamul goboleedka puntland dictor jaamac faarax ayaa sheegay in qof ka mid ah dadkii looga shakisanaa cudurka covid sagaal iyo toban oo ay baareen una direen dhacaan laga qaaday dalka kenya uu geeriyooday hase yeeshee laga helay cudurka halista ah ee coronavirus waxa uu sheegay in qofkaasi uu ahaa nin da ah oo ka mid ahaa dadka ku nool magaalada goldogoob ee gobolka mudug taasina ay ka dhigan tahay in qofkii ugu horeeyey deegaanada maamul goboleedka puntland ugu geeriyoodo cudurka halista ah ee coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland doctor jaamac faarax waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dadka ku nool deegaanada maamulka puntland ay yar tahay ka foojignaanta cudurkani balse ay bilaabi doonaan baaritaano badan si looga hortago faafidda cudurkani
intaanay ka bixin wararka cudurka coronavirus qubadada caafimaadka ayaa cabsi ka muujiyey in cudurka coronavirus uu ku faafo gudaha dalka soomaaliya
ururka laanta cas ayaa sheegay inay jirto cabsi in laga cabsi laga qabo in dalka soomaaliya tirada dadka qaaday fayraska corona ee la shaaciyey ee gaartay lix boqol iyo kow qof ay intaasi ka badan karto tirada rasmiga iskudubaha caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegay in toddobaadyada soo socda ay jiri karaan tiro badan oo ah kiisaska fayruska coronavirus nidaamka caafimaadka soomaaliya ayaa burbursan muddo soddon sano ah oo ay dalka ka jireen colaado iyo rabshado wejiyo kala duwan leh badanaa isbitaallada ma qalabaysana mana haystaan koronto joogto ah dhakhaatiirta ayaa sheegaya in gudaha soomaaliya ee dadka ugu dhimanayaan fayraska corona dad badan suurtagal uma ahan inay ku dhaqmaan talooyinka caafimaad si looga hortago faafidda coronavirus maadaama ay ku nool yihiin guryo dhinacyada isku hayaan
coronavirus ayaa lagu soo waramayaa in gudaha uu galay saldhigga ugu weyn ciidamada militariga soomaaliya ee qaaradda afrika warbaahinta r f f oo laga leeyahay dalka faransiiska ayaga oo soo xiganaysa wargeys waxa ka qora arrimaha militariga mareykanka waxa ay daawacday in saldhigga militariga ee mareykanka ee jabuuti xayiraad lagu soo rogay kadib markii laga helay kiis labaad oo cudurka coronavirus ah qofka labaad ee cudurka coronavirus laga helay ayaa laga qaaday dalka jabuuti arrintaasina waxay horseetay in xayraad lagu soo rogo saldhigaasi oo oo ah saldhigga ugu ugu weyn ciidamada militariga ay ku leeyihiin bariga afrika waxaana lagu sheegay sababta dhaqdhaqaaqiisa loo xanibay sidii loo yareyn lahaa faafitaanka cudurka halista ah ee coronavirus warbaahinta r f i ayaa intaasi ku dartay in taliska militariga mareykanka uu talaadadii toddobaadkani u diyaargaroobay in xubnaha ka tirsan askarta ee magaalada jabuuti degan lagu laga xoreeyo meelo ka mid ah saldhiggaasi
warkii aad kala soctay radio cadaadi sideed sideed dhibic shan megaartis waxaan jeclahay saaxiibayaal inaan intaasi kusoo afmeero warka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga daadahaynaya anigoo ah miya ashraaf karaama warkan warkiisa xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaasi ammaan allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu